أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى باب الضحية والعقيقة هذا متكني باب الضحية أضحية باب كيريو والعقيقة وغلشي باب كيريو شيخ رحمه الله تعالى باب كان وحوقه هذا الدونا لما مسأله waa laba mas'alo oo labadoodaba uu sunneeyey oo uu jideeyey nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi masalada ugu horreysa waa masalada udxiyada udxiyada yacnii waxa la gowracayo waxa ay yihiin qofka udxiyada loo sunnaynayo xoolaha la gowracayo shuruudaha ay iska leeyihiin wakhtiga la gowrici karo iyo wakhtiga udxiyadu ay ansaxayso wuxuu ku yidhi shaarixu fadaxiya udxiyo waxaa la yidhaah maa yudbaxu waxa la gowraco oo min annacami nicmooley ah taqaruban dhudhowaasho oo loogu dhowaanayo ila allaahi tacaala waa neef la gowracayo iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo min yowmi alciid maalinta ciidda laga bilaabo ilaa aakhiri ayaami tashriiq maalinta ciidda waa la gowrici karaa ugu dambeynna waxaa weeye maalinta ayaamu tashriiq ugu dambaysa waa maalinta saddex-iyo tobnaad walcaqiiqa caqiiqana waxaa la yidhahaa maa yudbaxu waa wixii la gowraco liajli اlmawluud caruur la dhalay dartii xoolaha loo gowracayo cinda xalqi shacarihi tintiisa marka la xiirayo maalinta tintiisa la xiirayo oo tinta in la xiiro ay sunno tahay maalintaa neefka la gowracayo ayaa waxaa la yidhahaa alcaqiiqa wuxuu ku yidhi sheekhu addaxiyatu udxiyadu sunnatun udxiyada in la gowraco waa sunno sunnadaasoo mu'akadatun ee la adkeeyey waa sunno uu aada u adkeeyey nebigeennu sala allahu calayhi wasalam waqad facalahaa wa daawama calayha nebigeennu sala allahu calayhi wasalam sunnadan wuu sameeyey wuuna joogteeyey intuu nebigu noolaa sala allahu calayhi wasalam udxiyada sanad walba wuu gowrici jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam fii jamiici aljihaati jihooyinka dhammaan ayay sunno mu'akada ay ku tahay jihooyinka maxaa loola jeedaa yacnii qofku baadiyaha ha deganaado ama magaalada ha deganaado musaafir ha noqdo qof xaajiya ha noqdo yuusan xaaji noqonin qof kuu doona ha noqdo musaafir ama qof magaaladii jooga qof baadiyaha deggan qof magaalada deggan rag ha noqdo dumar ha noqdo yacni qof walbaa loo sunnayo addaxiyatu udxiyadu sunnatun sunno weye sunnadaasoo mu'akadatun ee la adkeeyey fii jamiici aljihaati jihooyinka dhammaantood ayaa lagu sunneeyaa ama baadiye ha noqdo ama magaalo wayasiidu waxaa siyaada ta'akuduhaa sunnadaas adkaashadeedu wuu ziyaadaa fii xaqi alxujaaji dadka xujayda ah xaqooda ayaa sunnadaasi ay aada ugu sii adkaataa biminan fii minan mino dhexdeeda xaalay ku sugan yihiin xujayda wuxuu sheekhu ku leeyahay raximahu llahu tacaala sunnadan udxiyada waxaa aada loogu sii sunneeyaa sunno mu'akada ay ku sii noqon xujaydu marka ay ku sugan yihiin dhulka mina dhulka mina liannahu mina waa meeshii loogu talagalayba in lagu gowraco hadyiga iyo udxiyada meelaha ugu fadliga badan ee lagu gowraco meeshaa markay xujaydu ay joogaan waxaa aada loogu sunneeyaa iyaguna inay udxiyada gowracaan xujayda wuxuu sheekhu marka ka hadli goormaa la gowracaa wakhtiga udxiyada wayadkhulu wuu soo galaa waqtuhaa waqtu udxiya udxiyada wakhtigeedu wuu soo galaa idaa wakhtigiiu soo galaa dalacat ishamsu qoraxdu markay soo dhalato wa madaa uu soo tago zamanun wakhtina uu soo tago zamankaas oo yasacu ku filan salaata alciidi salaaddii ciidda ku filan wa khudbatayhi khudbatay alciid ciidda labadeedii khudboodna ku filan wakhtigaasina uu soo wareego wuxuu rabaa sheekhu inuu ku xadido goormaa udxiyada la gowracaa xilliga ay ansaxayso udxiyada wuxuu ku yidhi sheekhu waxaa shardi ah idaa dalacat ishams maalinta ciidda oo la ciidaysanayo qoraxda horta inay soo dhalato waa shardi maxaa baxay idaa dalacat ishamsu qoraxdu intaysan soo dhalanin qofku hadduu neefkii gowraco waxaa iska noqon noof uun qoraac isaga isaga noqonayo udxiyo shaqo kuma lahan wax udxiyo ah oo neefkaasu shaqo uu ku leeyahay ma ahan waa qoraac nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fa innamaa qadamahu liahlihi waa neef uu ahladiisa usii hormarsaday amaa cibaadadii udxiyadu waxay ansixi bacda duluuci shamsi qoraxdu inay soo dhalato waa shardi wamadaa haddana uu soo tago zamanun zamanna uu soo tago zamankaas oo yasacu ku filan salaata alciidi wa khudbatayhi khudbatay alciid ulojeeddada sheekha hadalkan uu ka leeyahay waxaa weeye qoraxdu markay soo dhalato waxaa shardi ah inuu soo wareego xilli laga tukan karo labadii ragco oo ciidda iyo labadii khudbo oo ciidda ka bacdi la khudbayn lahaa labadii khudbo wakhtigooduna ha soo wareegaan wakhti labadii ragco oo ciidda laga tukan karana ha soo wareego markaa ka bacdi ayaad gowrici kartaa yacni qoraxduna ha soo dhalato xilli labadii ragco ciidda la tukan karo labadii khudbana la akhrin karana ha soo wareego markaa ka bacdi ayaa gowricu ansixo wayastamiru wayastamiru wuu daa'im noqdaa wakhtigu addaa'an xaaluu yahay isagoo adda ah oo qado aan ahayn oo la gudanayo ilaa guruubi الshamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro ayaa wakhtigu baaqi noqdaa aakhira ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa aakhirkoodana qoraxdu ay dhacdo maalmahaasoo ahalaaثati ee saddexda ah wuxuu kuu sheegi sheekhu xilliga udxiyadu ay bilaabmayso waan soo fahamnay xilliga ugu dambeeyana oo la leeyahay udxiya way kaa tagtay xilliga ugu dambeeya sheekhu wuxuu yidhi maalinta maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaaho maalinta ugu dambaysa gabalku markuu dhaco wakhtigeedii wuu dhammaaday udxiyadii ayaamu tashriiq maxaa loola jeedaa waa maalinta ciidda saddexda maalmood oo ka dambeeya waa maalinta kow-iyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaadka maalintaas saddexiyo tobnaadka qoraxdu markay dhacdo udxiyo lama gowrici karo maalintii saddexiyo tobnaadka gabalku hadduu kaa dhaco bis udxiyada wakhtigeedii halkaasuu ku dhammaaday walidaalika nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada u ammaanay qofka udxiyada gowracda iyadoo shuruudan udxiyadii ku gowracayo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa camila bnu aadam ibnu aadamku ma sameeyo yowma naxri yowma naxri waa maalinta xoolaha la gowracayo oo ciidda maalintaa ciidda bini aadamku ma sameeyo min camalin camal ma sameeyo axabba ila allaahi ilaahay uu ka jecel yahay min iraaqati dembi dhiig in la daadiyo waa xoolaha dhiiggooda la daadinayo xoolaha dhiiggooda la daadinayo la gowracayo camal maalintaa ilaahay uu ka jecel yahay bini aadamku ma sameeyo yuhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa ina dama yaqacu cala alardi wa ina dama dhiiggu yaqacu cala allaahi bimakaan ilaahay wuxuu uga dhacaa boos aada u qiimo badan qabla an yaqaca cala alardi dhiiggu intuusan dhulka ku dhicin ayaa ilaahay qofka dembigiisa dhaafa neefkaa uu gowracayo dhiiggu intuusan dhulka ku dhicin ayuu ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf qofkaasi uga heli ayaa loola jeedaa wa ina addama yaqacu cala allaahi bimakaan qabla an yaqaca cala alardi intuusan dhulka ku dhicin ayaa dhiiggaasi ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala meel munaasiba oo maqbuulahoo la aqbalay oo ilaahay uga dhici marka waa camal sidaas uu ammaanay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sheekhu faman dabaxa qofkii gowracay daxiyatahu udxiyadiisii gowracay qabla dukhuuli wakhtihaa udxiyadaas wakhtigeeda geliddeeda ka hor intaan wakhtigii la gaarin qofkii gowracay lam taqac ma dhacayso yacni almadbuuxa middaa la gowracay lahu shakhsigii uma dhacayso daxiyatan xaal ay tahay iyadoo udxiyo ah uma dhacayso udxiyo noqon mayso sharcigu wakhtigii u xadiday udxiyada wakhtigaa ka hor qofkii gowraca wuxuu ku yidhi sheekhu neefkaa uu gowracay ma noqonayo neef udxiyaa waa neef yacni quraac iyo wax la mida isaga noqonayo mooye ajirkii udxiyada laga helayey iyo udxiyadii sharcigeedii ma lagu tilmaami karo wakadaa waxaa la mid uu yidhi sheekhu man qofkii qofkaasoo dabaxahaa dabiixadii neefkii uu gowracayay qofkii gowracana waa la mid bacda khuruuji waktihaa waqti ludxiya waktiga udxiyada bixitaankiisa ka bacdi qofkii gowracana waa la mid markii waktigii udxiyadu uu dhammaaday ayuu neefkii gowracay waana soo qaadannay waktiga udxiyadu waktiga ugu dambeeyo waa maalmaha ayaamu tashriiqa maalinta ugu dambaysa gabalku markuu dhaco maalintaas saddexiyo tobnaadku gabalku hadduu dhaco ka bacdiyuu gowracay ma ansaxayso udxiyo ahaan uma ansaxayso ilaa idaa waktigii maahane nadara shaksigu uu ku nadray daxiyatan udxiyo qofku hadduu ku nadray maahane udxiyadaas oo mucayanatan ee la gaar yeelay udxiyo gaara inuu qofku nadar ku galay mooye oo udxiyo gaara maxaa loola jeedaa ulajeeddada waxaa weeye yacni neef uu magacaabay markaasu wuxuu yidhi neefkan ilaahay waxaan ugu nadray inaan udxiyo ka dhigto neefkan waxaan ilaahay ugu nadray udxiyo inaan ka dhigto haddee neefkii qofku udxiyo inuu ka dhigo uu ku nadray walow xataa wakhtigii haba ka tago wakhtigii udxiyadu haba dhaafee waa waajib inuu gowraco waajib ilaa idaa nadara qofku inuu ku nadray daxiyatan udxiyo inuu ku nadray maahan udxiyadaasoo mucayanatan ee la gaar yeelay aw amase daxiyatan udxiyo inuu ku nadray maahan fii dimmatihi qoortiisa inuu udxiyo ugu nadray maahan neefkii markii hore ma magacaabine wuxuu yidhi qoortayda waxaa laygu leeyahay inaan udxiyo gowraco laakiin neef gaara ma magacaabin waa neef kan ma dhihin wuxuu yidhi waxaa laygu leeyahay oon ku nadray inaan udxiyo gowraco uma markuu sidaa yidhi ayuu cayana almanduura shaygii uu nadray oo la nadray ayuu ka bacdi magacaabay markuu yidhi waxaa qoortayda ilaahay igu leeyahay oon ku nadray inaan gowraco udxiyo ka bacdiyu magacaabuu yidhi waana kan midkaan ula jeedo neefkan wey wa akhara markaasuu dib u dhigay qofka nadarkaa galay addabxa gowricii ayuu dib ugu dhigay xataa kharaja alwaqtu ilaa wakhtigii uu ka baxay ayuu gowricii dib u dhigay oo wakhtigii la xadeeyey wuu dhaafsiiyey fa innahu sha'niya yalzamu ay dabxu faacilka waxaan u celinaynaa addabxu fa innahu sha'niya yalzamu addabxu gowrici ayaa hu shaksiga ku laasimay bacdahu bacda khuruuji اlwaqti xataa waktigii hadduu ka tegey waa inuu nadarkii iska oofiyo oo udxiyadii uu gowraco taas masaa'ilkaa bisaa laga soo reebi waa masalatu nadri masalatu nadri bisaa laga soo reebi mooye udxiyo kale oo ansaxaysa bacda khuruuji اlwaqti ma jirto udxiyo ansaxaysa bacda khuruuji اlwaqti waxaa ka jira mas'alatu nadri masalada nadarka oo qofku hadduu markii horeba nadarkii uu magacaabay nadarkuu laba u qeybiyey sheekhu markii hore nadarkii uu magacaabo wuxuu yidhi lilaahi calaya an adbaxa haadihi shaata udxiyatan ilaahay wuxuu igu leeyahay oon ku nadray neefkan ariga ah inaan udxiya ahaan u gowraco waa mucayan markii hore mucayan ka dhig ama markii hore mucayan ma ahayne mubham uu ahaa laakiin bacda alibhaami cayana shaata markuu markii hore mubham ka dhiguu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray inaan neef udxiya ahaan u gowraco markaas waa mubham ma magacaabin uma cayana ka bacdiu magacaabo wuxuu yidhi waa tan midda aan ku nadray labadaa mas'alaba wakhtigu markuu baxo ka bacdi udxiyadu way ansixi laakiin maxay noqoneen qadaa wayakuunu wuxuuna ahaana addabxu gowracaa uu gowracay markii wakhtigii uu tegey ka bacdi qadaa'an qaluu noqona adama noqonaya waa masalatu nadri wey masalatu nadri nafteeda bacda khuruuji اlwaqti hadduu gowracay waxay ku noqoneen qadaa wuxuu ku yidhi sheekhu wayaxrumu waxa xaaraam ah taakhiiru dabxi اlwaajibati udxiyadii waajibka ahayd gowraceedii in dib loo dhigo can waktihaa udxiyadaa waktigeeda in gowraca dib looga dhigo xaaraam wey bilaa cudrin cudurdaar la-aan in gowricii dib loo dhigo xaaraan wey masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye udxiyada laba qaybood udxiya waajib ah iyo udxiyo sunno ah asalka udxiyadu waa sunno udxiyada asalkeedu waa sunno laakiin fii bacdi almasaa'il waxaa dhici karta qofku inay waajib ku noqoto oo maxaa ka mid a iyadoo waajib ku noqotay waxaa ka mid a masaladii hadda aanu soo marayno waa masalatu nadri uu ku nadri masaladaa marka masalatu nadri uu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray udxiyo inaan gowraco waa xaaraan yacni udxiyadaa waajibka ah oo asagu uu ku nadray inuu wakhtigeedii dib uga dhigo bilaa cudrin xaaraan ama hadduu qofku cudurdaar leeyahay oo neefafkii waayey neefafkii ayuu waayey ama qarashkii ha ka maqnaa ama waxyaalo kalaa jiray oo cudurdaara markaas xaaraan ma aha inuu dib u dhigo walaa tasixu ma ansaxayso altadxiyatu udxiyaysi ma ansaxayo ilaa bilancaami nicmooley maahane wax kale in lagu udxiyaysto ma ansaxayso masaladan sheekhu wuxuu ula jeedaa wuxuu ka hadlay hadda waxa la gowracayo maxay yihiin sheekhu wuxuu ku yidhi waxa la gowracayo waxaa shardi ah inay yihiin ancaam ancaam inay yihiin nicmooley nicmooley saddexaa loo yaqaano waa geela iyo ariga iyo loodaba waa geeli iyo loodii arigii arigii marka maxaa isla soo gelaya iyo idihiina waa isaga jiraan ari mar haddii la yidhi idihiina waa loola jeedaa saddexdaas uun ayaa nicmooley la yidhaha nicmooley saddexdaas bisaa udxiyada ku ansixi amaa wax kale in lagu udxiyaysto ma ansaxayso yaa ugu fiican marka sheekhu wuxuu ka hadlay neefafka ugu ajirka badan wa afdaluhaa afdalu daxiya udxiyada waxaa ugu fadli badan baciiru neef geela qofka waxaa ugu ajir badan qofka gowraca ka udxiyaysta neef geela uma waxaa ku xiga baqaratun neefkii lo-da ahaa ayaa ku xiga uma waxaa ku xiga shaatun neefkii ariga ahaa ayaa ku xiga saasay u kala ajir badan yihiin waa mar walbaba siday u kala hilib badan yihiin siday u kala hilib badan yihiin ayay xagga ajirkana ugu fara badan yihiin wa sabcu shiyaahin toddoba neef oo ari ah ayaa afdalu ka fadli badan min baciirin hal neef oo geela inaad ku udxaysato waxaa kuu ajir badan toddoba neef oo ari ah toddobada neef oo ari ah in udxiyo ahaan aad u gowracdo iyo neef geela inaad udxiyaan u gowracdo waxaa kuu ajir badan toddobada neef toddobada neef ayaa kuu ajir badan wada'nu wada'nu idihii afdalu iyaguna waxay ka fadli badan yihiin min almacaz aricadkii idaha iyo aricadkana waxaa ajir badan oo fadli badan idaha fadli badan liannahu nabiga sala allahu calayhi wasalam udxiyadiisa waxay u badnayd idaha nabiga sala allahu calayhi wasalam daxaa bikabshayni amlaxayn laba wan oo aada u buurbuuran uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ku udxiyaystay udxiyada nabiga sala allahu calayhi wasalam idahaasaa ugu badnaa marka idaha ka ajir badan aricadka wa tasixu udxiyadu way ku ansixi meeshaa sharxu ya uu dhigayo ta'w wa tasixu udxiyadu waxay ku ansixi bidakari kii labka ahaa iyo wal unhaa kii dhadiga ahaa labadaba waa ku ansixi yacni neefafku ama ha noqdaan leefaf oo laba ha noqdaan ama dhadig ha noqdaan waa isku mid wey labada way ku ansixi ilaa in kaanat midda unhada ah ee dhadigaa neefka dhadiga ah xublaa mid riman inuu yahay mahane ama neefka dhadigaa hadduu riman yahay haddee markaa waa laga wanaagsan yahay hadduuba riman yahay waxaa markaa la gowrici kii aan rimanayn ayaa la gowrici markaa kamaa qaala alakharu culimmadu sida badan in sida ay yidhaaheen khilaafan iyadoo masalada lagu khilaafayo libni rifca ibnu rifca masalada lagu khilaafay qaala wuxuu yidhi inahaa tujzii yacni iyadu waa ansixiyuu yidhi yacni xublada inta badan neefku hadduu riman yahay maba ansaxayo ulajeeddada waxaa weeye neefku hadduu riman yahay udxiya ahaan uma ansaxayo kamaa qaalahu alakar culammada inta badan siday yidhaaheen neefku hadduu riman yahay ma lagu udxiyaysan karo khilaafan iyadoo lagu khilaafayo libni rifca sheekha ibnu rifca la yidhaaha keligii wuxuu qabaa qaala inahaa tujziu meesha annahaa uu sharxu qorayo waa inahaa hamsada waan hoos dhigayna inahaa tujziu ibnu rifco sheekha la yidhaha keli ah ayaa wuxuu qabaa neef riman udxiyadiisu way ansixi amaa culimmada intooda badan waxay leeyihiin hadduu riman yahay ma ansaxayo wadakaru neefka oo labka ah ayaa afdalu fadli badan haddii la yidhaaho neefka dhadiga ah iyo neefka labka ah neefka labka ah kaasaa ajir badan lianna laxmahu hilibkiisa ayaa adyabu hilibkiisa wanaagsan oo yacni macaan kamaa qaalahu alraaficiyu sida imaamu raafici uu yihi fain kaura hadduu bato nazawaanuhu boodidiisu hadday badato nazawaanuhu wey meeshaa nuun meesha ta'da uu qorayo nazawaat nazawaanuhu neefkaas oo labka ah boodidiisu hadday fara badato ou orgood badan yahay neef yacni orgood badan hadduu yahay fal unhaa midda dhadiga ah allatii taasoo lam talid weli aan wax dhalin ayaa afdalu ka fadli badan minhu min aلdakari aladii kahura nazawaanuhu kii labka ahayoo bootintiisa iyo orgoodkiisu uu batay markaa waxaa ka wanaagsan neefkii dhadiga ahaa laakiin bishardi inuusan weli wax dhalin neefkaa dhadiga ah oo aan weli wax dhalin ayaa ka fiican neefka orgoodka badan leannu hadduu orgood badan yahay hilibkiisii sidii hore uma macaanaanayo sidii hore uma macaanaanayo wاlmujziu halkan wuxuu rabaa sheekhu marka inuu ka bilaabo neefafkii ogaanay udxiyadu ay ku ansaxayso inay yihiin geel iyo ari iyo lo xagga da'duu rabaa inuu ka hadlo yacnii neefka udxiyadu ay ku ansaxayso waa in da' muxadada ayuu sharcigu u xadeeyey cumri muxadada ama da' muxadada inuu gaaro waa shardi wاlmujziu midka ansaxaya min alibili geela xaggiisa waxaa ka ansaxaya maa ayoladii kii tama lahu maagaas uu u taam noqday khamsu siniina shan sano waa inuu u taam noqdo neefka aad ku udxiyaysanayso hadduu geel yahay wa dakhala haddana galay fi saadisa fi sanati asaadisa sanadii lixaadna ugu yaraan hal bil hal bil iyo wax la mida uun waa inuu madaxa la galay sanadkii lixaad maalmo ha noqdo usbuuc ha noqdo hal bil ha noqdo sanadkii lixaadna waa inuu madaxa la galay laakiin maxaa la rabaa shan sano inay u taam noqoto neefka aad ku udxiyaysanayso hadduu yahay geel shan sano inay u taam noqoto waa shardi sanadkii lixaadna waa inuu madaxa la galay madaxa muxuu kula geli karaa maalmo ama usbuucyo ama bilo wax uun ha u bilowdaanaa loola jeeda haba yaraatee sanadkii lixaad waa inay wax uun uga bilowmaan amaa neefka geela ah hadduu shan sano uu ka yar yahay afar jir uu yahay saddex jir uu yahay udxiyadiisa ma ansaxayso ma lagu udxiyaysan karo wa min albaqari looda iyo walmacazi iyo aricadkana maa iladii kii weeye midka ansaxaya tama lahu maagaa sanataani laba sano ay u taam noqdeen wa dakhala galay fi haaliثa fi sanati اhaaliثa sanadii saddexaadna galay looda iyo ariga aricadka waa isku xugum looda iyo aricadku waa isku xugumoo laba sano inay u taam noqdaan waa shardi sanadkii saddexaadna waa inuu neefka aricadka ah ama looda ah sanadkii saddexaadna waa inuu u bilowmay maalmada allah ka dhigo wa min adda'ni idaha xaggoodana waxaa ka ansaxay maa iladii kitama lahu maagaas sanatun hal sano oo u taam noqday aw amase asqadda riday hanaayaahu ilkihiisii riday bacda sittati ashhurin lix bilood ka bacdi ilkihii riday oo ilkihii ay u dhaceen neefku hadduu yahay neef ida ah laba arrimood midkood ayaa la shardin in hal sano ay u taam noqotay waa arrin haddii hal sano ay u buuxsantay waa la gowrici karaa udxiyo ahaan udxiyo ahaan waa u ansixi masalada labaad waxaa weeye ama hal sano uma taam noqone laakiin wuu ilka dhacsaday hadduu ilka dhacsado bacda sittati ashhur isagoo lix bilood gaaray hadduu ilka dhacsadana udxiyadiisa oo ansixi neefka idahaawa walaa yujzi-u halkan sheekhu wuxuu ka bilaabay neefafka lagu udxiyaysanayo shuruudda ay iska leeyihiin walaa yujzi-u ma gudayo uma ansaxayo maa iladii kii fiihi maaga dhexdiisa jarabun cadho ay ahaatay neefku hadduu cadho qabo cadho hadduu qabo ma lagu udxiyaysan karo ama geel ha noqdo ama lo ha noqdo ama ari ha noqdo hadduuba cadho qabo ma lagu udxiyaysan karo maba ansaxayaba walow yasiiran walow kaana aljarabu yasiiran haba noqdo jarabku mid yar yacni cadhadu haba yaraato cadho markaa bilbilaaba oo yarba ha noqotee ma ansaxayso leanna waxaa weeye neefku hadduu cadhaba uu ku bilaabmo waxaa imanaya fasaad fi laxmi hilibkii sidii hore uma macaanaanayo hilibkii sidii hore uma macaanaanayo walaa maa shayna ma ansaxayo shaygaasoo fiihi shayga dhexdiisa husaalun caatannimo ay ahaatay neefku hadduu caato yahana ma lagu odxiyaysan karo oo odxiyadiisu ma ansaxayso aw amase carajun ama dhutin ay ahaatay waa neef dhutinayo jiisaw neef dhutinaya oo jiis ah walow kaana yasiiran isaguna yacni dhutin yarba ha noqotee dhutintu inay fara badan tahay shardi ma ahan xataa dhutin yar hadduu dhutinayo ma ansaxayo laguma udxiyaysan karo aw amase cawarun ama cawar uu ahaaday ishuu ka cawaran yahay ishuu ka cawaran yahay ishii hal il ayaa meel ka caddaatay oo si fiican oo qumaatiya waxba uguma jeedo hal il baa allah ka dhigo si qumaatiya waxba uguma jeedo leannahu hadduu cawaran yahay cawarku haba yaraado hadduu doonee dee waxaa imanaya markaas in hilibkiisii sidii la rabay uusan u cayilin leannahu hal dhinac bisuu ka daaqi meesha neefku labada indhoodba ma uu wax ku fiirinayo doogga midka ugu macaan uu ku raadsanayo labada indhood hal iluu asagu wax ku raadsan aw amase maradun ama xanuun hadduu ahaadana ma ansaxayo xanuunkaasoo bayinun ee cad jiro waadixa hadday tahay bixayثu yadharu bisababihi alhusaal waa jiro keentay neefkii inuu caatoobo jiro keentay neefku inuu caatoobo wa fasaadu laxmi ama hilibkii inuu faasid noqdo oo uu dhadhankiisii isbedelo jiro keenaysa hadduu yahay isagana laguma udxiyaysan karo walaa maa yoladii kiina ma ansaxayo infasala minhu maagaa xaggiisa uu ka soo soocmay jus-un qayb ay ka soocantay oo qaybo ay ka go'day juskaasoo ma'kuulun ee la cunayo walow yasiiran walow kaana aljuزءu yasiiran qaybta neefkaa ka go'day haba noqoto qayb yarba ha noqoto yani masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye neefku waa inuu dhammaystiran yahay ama haddii neefkii ay wax ka go-an yihiin walow dhegtii qayb ka midaba allah ka dhigo wax weynba kama maqna dhegtiiyaa wax yar laga jaray ma ansaxayo udxiyo ahaan uma ansaxayo marba haddii neefkii jirkiisii ay wax ka maqan yihiin lug weynu inay maqan tahay iyo shardi ma ahan dhegtaa xataa wax yar hadday ka go-an yihiin ma ansaxayo udxiyo ahaan uma ansaxayo laakiin haddii dhegtu aysan maqnayn qayb ka mida ma maqnee way dilaacsanta calaamo ahaan sida herbaadiyuhu ay ugu calaamaystaan dhegtii hadday dilaacsan tahay fa innahu laa yadur taasi waxba dhib ma laha liannahu dhegtii waa dilaaci hilibkii waxba kama maqna oo neefkii waa taam meel unbaa laga dilaaciyey mooyee dhegtii lama goynin amaa dhegtii qayb ka mida haddii la jaro eber walaa maa iladii kiina ma ansaxayo infasala minhu maagaa xaggiisa uu ka soocmayo bimacnaa ka go-ay ayaa loola jeedaa jus-un qayb ay ka go-day qaybtaasoo ma'kuulun wax la cunayaa neefkii ka maqan walow yasiiran wax yarba ha noqdo ila alkhasiya neefkii la dhufaanay maahan oo xaniiyihii laga dhufaanay xaniiyihii qayb ka mid aha ka maqan xaniiyihii ha ka maqanoo neefkii xaniiyihii ay ka maqan yihiin oo la dhufaanay kaas waa saxiix liannahu sababta loo dhufaanayaba waxaa weeye waa liyadiiba laxmuhu hilibkiisu inuu wanaagsanaado uu macaanaado way waxa loo dhufaanayo kaasi dhib ma lahan wayaxrumu alaklu wayaxrumu waawaa meesha ka maqan yaxrumu bisuu sharxu dhigay wayaxrumu waxa xaaraam ah alaklu cuniddu xaaraan min addaxiyati udxiyada in wax laga cuno waa xaaraan udxiyadaasoo alwaajibati ee waajibka ahayd udxiyada laba qaybood inay tahay ayaanu soo qaadanay udxiyo sunna ah iyo udxiyo waajiba udxiyada marka waajibkaa see ku iman kartaa waan soo marnay habkay ku iman kartoo qofku wuu ku nadray udxiyadii wuu ku nadray udxiyada hadduu ku nadray maxay noqotay udxiyo waajiba udxiyada waajibka ah qofkii udxiyaysanayey inuu wax ka dhadhamiyo walow had cad ba allah ka dhigo xaaraan wey hal cad ba allah ka dhigo inuu wax uun ka dhadhamiyo xaaraan wey lama ogola leanna udxiyadan waa waajib waxaad ku nadartay inay tahay udxiyo waajiba udxiyo waajiba hadday tahana waa in adigu aadan wax ka cunin macnaheedu macnaheedu waxaa weeye inaadan wax ka cunin waxaa kaloo la mid ah udxiyada waajibka marka sheekhu leeyahay lagama cuni karo oo yani waxaa loola jeedaa qofkii gowracay qofkii udxiyaysanaya loola jeeda ama dadka kale waa la rabaa inay wax ka cunaan oo dadkii lagu sadaqaysanayo laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeye qofkii sadaqaysanayay naftiisii ma cuni karo lama ogola inuu cuno waxaa kaloo la mid ah masaladan masalaة اlhadyi اlwaajibna waa la mid alhadyu اlwaajib waan soo marnay hadyigu hadduu waajib yahay maalan wuxuu kuu waajibay tamatucaad samaysay ama haddii kale tintii aad iska jartay cijiyihii aad iska jartay miiqaadkii ayaad ka tagtay jimaac musjidaad samaysay asbaabtii way badan yihiin waan soo marnay hadyaa kugu waajibay adigoo xaajiya waxbaad samaysay neef inaad gowracdo ayaa kugu waajibay neefka aad gowracayso inaad wax ka cunto xaaraan wa inaad sadaqaysato waa waajib oo waxyaalaha xujayda qaarkood khaladaadka ay ku galaan waxaa ka mid ah maalan xaajigii wuxuu samaynaa tamatuc tamatucuu sameeyey wuxuu hormariyey cumradii cumradii markuu dhammeeyey kabacdi haddana xajkii wuu soo xirtay hadhow marka xujaydu waxay samaynayaan qaarkood waxay leeyihiin neefaa nagu waajibay maadaama tamatuc aan samaynayo neefkii aan gowracayna neefkii dhowr cadoo ka mida intay soo qaataan ayay gabdhaha maqaayadaha intay u dhiibtaan waxay leeyihiin noo farsame qada iyo wax noogu farsame waana isagii naftiisii isagii waajibka samaynaya oo isagii neefku ku waajibaa wax ka cunay gabdhihii ugeen markaasay noo farsameeyo qada iyo aan ka dhiganayno waa xaaraan lama ogola udxiya waajib iyo alhadyu lwaajib labadaba lagama cuni karo labadaba xaaraan lama ogola maxaad wax ka cuni kartaa neefka xaramka aad ku gowracayso hadduu yahay sunno waa neef adugu aad iska gowracaysa sunna wax waajib aan kugu ahay kaasoo kale waad ka cuni kartaa udxiyadu hadday sunno tahana waa lagu ogolyaha waad ka cuni kartaa waaba sunno inaad ka cunto udxiyadu hadday sunno tahay inaad wax ka cunto waaba sunno waa la rabaaba taas wayaxrumu waxaa xaaraam ah alaklu cuniddu xaaraam wey min addaxiyati udxiyada in laga cuno xaaraam wey udxiyadaasoo alwaajibati ee waajibka ahay wayajibu waxaa waajibaya التصدق صدقaysi بها udxiyada waaجibka ah in la صدقaysto كuلiha dhammaanteed in la wada صدقaysto waa waaجib hal cad kama reeban karto وaسuنaةu sunadu waxay tahay أn yaأkula inuu ka cuno min الضaحيaةi udxiyadii uu ka cuno udxiyadaasu almasnuunati ee la suneeyey udxiyadu haddaysan waaجibku u ahayn oo udxiyo suno ay tahay waaba la rabaaba waa suno inaad wax ka dhadhamiso inaad wax ka cunto ajiraadba ka heli taas taa inaad wax ka cunto ajiraad ka heli walafdalu sida fadliga badan alaklu cunidu min kebidiha udxiyada sunnada ah sida wanaagsan oo fadliga badan inuu beerkeeda cuno taasaa wanaagsan wayajibu waxaa waajibaya atasaduqu sadaqaysi waa waajib bijuزin qayb in la sadaqaysto waa waajib qaybtaasoo min laxmihaa udxiyadii sunnada ahayd hilibkeedii ka mida nii-an xaalu yahay isagoo qeyriin ah hilibka isagoo qeyriinah in la sadaqaysto qeyb ka mida waajib wey oo masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye bimacnaa udxiyadii hadday tahay udxiyo sunno ah qeyb hilibkii ka mid ah inaad sadaqaysto isagoo qeyriin ah waajib oo weli aan la bislaynin weli inaan la bislaynin leannahu asalka udxiyadu waxaa weeye asalka udxiyadu waa in ceyriinka lagu qaybiyo asalka udxiyadu saas wey dariyan isagoo darioo hadda la gowracay laa madbuukan isagoo la kariyey maya ma sadaqaysanayso walaa qadiidan qadiidka waa oodkac adigoo oodkac ka dhigtana maya qayb ka mida qeyriin ku sadaqe haddaad doonto qaybta kale kari bimacnaa masalada ulajeedadeedu ma aha inaad qeyriin ku wada sadaqaysato ayaa wada waajiba kulligiis saa loolama jeedo laakiin ulajeeddada masaladu maxay tahay qayb ka mida walow hal cad ba allah ka dhigo qeyriin inaad ku sadaqayso waa waajib inta kale kari haddaad doonto laakiin qayb un ka mida qayrin aad ku sadaqayso waajib dariyan isagoo cusub laa madbuuqan isagoo la kariyey maya walaa qadiidan isagoo oodkac laga dhigana maya falaa yakfii kuma filla jaclu laxmi hilibka udxiyada in laga dhigo dacaaman cunto iyo wa ducaau alfaqiiri ilayhi qofkii faqiirkaa in loogu yeero kulli inta cunto laga farsameeyo taadee sunnadii kaagama ansaxayso qayb ka mida hal hal hilib ba allah ka dhigo hal cad ba allah ka dhige waa inaad qayriinkiisa ku sadaqaysato inta kaleba karso haddaad doonaysa inta kaleba kari haddaad doonaysa walafdalu sida fadliga badan atasaduqu sadaqaysigu bihaa udxiyada sunnada ah in la sadaqaystaa fadli badan kulliha waxba adan ka reeban dhammaan ilaa luqaman dhowr luqmadood maahan luqmooyinkaas oo yatabaraku uu barakaysanayo biaklihaa dhowrkaas luqmadood cunitaankeeda uu barakaysanayo maahan dhowr luqmadeedoo maadaama waxaanay cibaado ay yihiin oo ay sunno yihiin oo sunnadaa aada barakaysanayso mooye inta kale inaad iska sadaqaysato sidaasaa fadli badan fain lam yafcal hadduusan sidaas samayn sidii fiicnayd waa sidaas oo sida fiican maxay tahay hilibka dhammaan in la sadaqaysto dhowr luqmadood oo qofku uu ka barakaysanayo mooye hadduusan sidaas samayn tasadaqa wuxuu sadaqaystaa biuluihaa udxiyada saddex meeloodkeeda neefkii saddex meelood inta u qaybiyo hal qayb ha sadaqaysto wa ahdaa wuxuu hadiye uu hadiyeeyaa uluahaa udxiyadii uludkeedna wuu hadiyeeyaa yacni sadaqa iyo hadiya farqi yara u dhexeeya labadooda waa isla sadaqo laakiin hadiyadu farqiga sadaqada ay dheer tahay waxaa weeye waa qofkii adigoo ikraamaya oo maamuusaya inaad gurigiisa ugu geyso adoo ula jeeda karaamayn marka hadiyadaas waxay isaga ansixi yacni haba noqdo qofku qof qani ah oo milyan dheera haba noqdo hadduu doono lannu hadiyada qofka qaniga xataa waa loo geyn karaaho ikraamaa loola jeedaa ee baahi inay qofkani u geysay loolama jeedo hadiyada amaa sadaqada haaliban waxay u badan tahay qofka faqiirkaa ee miskiinka ulajeeddada laga leeyahay waa taqarub ila allah iyo sadd ulxaaja qofka baahidiisa in la daboolo iyo in ilaahay loogu dhowaado sadaqada amaa hadiyada iyadu waxay sadaqada dheeraad la tahay waa min baabi alikraam karaamayn fa in lam yafcal hadduusan sidaas samayn tasadaqa wuxuu sadaqaystaa biuluihaa saddex meeloodkeeda wa ahdaa uluahaa udxiyada saddex meelood kalena wuu hadiyeeyaa maxaa soo haray hal qayb wa akala uluahaa udxiyada saddex meeloodkeedii kaleo baaqiga ahaana wuu cunaa laakiin sida fadliga badan waan soo marnay atasaduqu bihaa kulliha ilaa luqaman yatabaraku biakliha wa sunnatu sunnadu waxay tahay an yadbaxa arajulu binafsihi an yadbaxahaa udxiyadii alrajulu ninku binafsihi ninku inuu nafsadiisa ku gowracdo saasaa fiican oo qofna uusan u wakiilan qalaay iyo qof wakiila iyo inuusan u dhiiban ayaa wanaagsan waa sida nebiguba uu sameeyey sala allahu calayhi wasalama dabaxahaa binafsihi nebiga isagaa nafsadiisa ku gowracday udxiyadii sala allahu calayhi wasalam wa an yaxdura adama wa an yaxdura inuu xaadiro ayaa la sunneeyaa addabxa gowraca man qof inuu xaadiro qofkaasoo lam yadbax binafsihi qofkii naftiisa aan ku gowracanayna waa inuu walba meesha lagu gowracayo goobjoog uu noqdo haddaadan adigu naftaada neefkii ku gowracaynin meesha goobjoog noqo sida sunnadaa sidaa wa yusamiya wa an yusamiya inuu magacaabo magaca ilaahay magaca ilaahay in lagu gowraco bismi illaahi la yidhaah ayaa sunno ah wa yukabira wa an yukabira allah ilaahayna inuu weyneeyo tacaala ku rahaye cinda dabxi gowraca agtiisa inuu ilaahay weyneeyo weyneyn maxaa loola jeedaa macnaa lafdu allaahu akbar bismi illaahi allaahu akbar inuu yidhaah sunno wey wa yusalliya wa an yusalliya inuu ku salliyo ayaa sunno ah wa yusallima uu salaamo cala annabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu ku salliyo salaamo wuxuu leeyahay bismi illaahi allaahu akbar allaahuma salli wasallim calaa sayidina muxamed saas markuu yidhaaho ayuu gowrici marka sidaasaa sunno ah faslun hadakani faasilun mid wax kala saara wey wuxuu u fasal yahay fi lcaqiiqati fasalkan waxaa looga hadli masaladii labaad waa waqlashiyaa laga hadli waalcaqiiqatu waqlashu sunnatun sunnawi caruurku markuu dhasho in neef loo gowraco oo caqiiqa la yidhaha caqiiqadaasi waa sunno sunnadaasoo mu'akadatun ee aad loo adkeeyey liannahu xadiis waxaa ku soo arooray imaamu tirmidi uu warinayo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi algulaamu murtahanun bicaqiiqatihi yudbaxu canhu yowma saabicihi wa yuxlaqu ra'suhu wa yusamaa algulaamu caruurka dhalanaya murtahanun waxaa loo rahan dhigay oo loo haystaa bicaqiiqatihi waqlashiisii ayaa loo haystaa caruurka in laga gowraco yudbaxu canhu neefka waa laga gowraya caruurkaa dhalanaya yowma saabicihi maalintiisa toddobaad sida ugu fadliga badan maalinta toddobaad wey wa yuxlaqu ra'suhu maalintaa toddobaadna madaxiisaa la xiiriyuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam wa yusamaa waana loo magac bixiyaa maalintaa toddobaad ama acmaashaas oo dhan la samayno in magaciisii la bixiyo in maalinta toddobaatinta loo xiro maalinta toddobaad neefka in laga gowraco rawaahu tirmidi xadiiska waxaa wariyey tirmidi walmacnaa macnaha xadiiska marka la leeyahay algulaam murtahan waa loo haystaadaas maxaa loola jeedaa kamaa dahaba ilayhi alimaamu axmed wa jamaacatun siday ku tageen annahu sha'niye idaa lam yucaqa canhu haddaan laga waqlanin oo caruurkaa aan waqlashii laga gowracin lam yashfac uma shafeecayaa loola jeedaa fii waalidayhi labadiisa waalid uma shafeecayo yowma alqiyaama waa sida imaam axmed uu ku fasirayo imaam axmed murtahan caruurka waa loo haystaa waxa loo haysta waxaa weeye waalidkiiyaa waxaa ku qadaya shafaacadii shafaacadii caruurka ma helayo lacalla hadduu u saqiiro shafaacadiisii ma helayo waa imaam axmed siduu xadiiska ku fasirayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ay lam yu'dan lahu waalidka looma idmayo fi shafaaca shafaacadiisii looma idmayo wain kaana ahlan lahaa shafaacadaba ahal ha u ahaado hadduu doono caruurku waa likownihi sagiiran oo cunug yar isagoo uu geeriyooday aw kabiiran min ahli salaax ama isagoo weyn uu dhintay laakiin qof saalix oo wanaagsan ah oo waalidka u shafeeci lahaa haddii waalidka u shafeeci lahaa waxaa loo haystaa waqlal ma ka gowracday waqlal ma ka gowracday ayaa loo haystaa waalcaqiiqatu caqiiqadu sunnatun sunnaw sunnadaasoo mu'akadatun ee la adkeeyey wayadkhulu wuu soo galaa wakhtuhaa waqlasha wakhtigeedu wuxuu soo galaa biinfisaali اlwaladi caruurka soo bixiddiisii caruurkii markuu caloosha hooyadii ka soo baxo wakhtigii markaasaa la gaaray wakhtigii markaasaa la gaaray qabla alkhuruuj ma ansaxayso caruurku intuusanba dhalan oo dunidaba uusan ku soo biirin waqlashu ma ansaxayso waqlashu waxaa shardi ah biinfisaali alwalad caruurku inuu soo baxo horta waa shardi wal afdalu sida fadli badan laakiin dabxuhaa waqlasha gowraceediyaa fadli badanoo yowma saabicihi maalintiisii toddobaad caruurka maalintii toddobaad in la gowraco taasaa fiican waa sidii xadiiskii tirmidi hadda baanu ku qaadanay walaa yujzi'u mana ansaxayo fiihaa waqlasha dhexdeeda ilaa maa neefkii mahani neefkaasoo yujzi'u ansixi jiray fi daxiyati udxiyada ku ansixi jiray neefafkii udxiyada shuruuddii aan ku soo marnay ayaa waqlashana shuruuddaasoo kale ayaa looga baahanya oo yacni iyadana maxay ku ansixi waa geeli iyo loodii iyo arigii bis iyadana ku ansixi oo geelina waa inuu dhammaystirto shan sano inuu dhammaystirto waa shardi haddii lagu gowracayo neefka aad gowracayso neef ariga uu yahana laba sano inuu dhammaysto waa shardi hadduu neef idaa aad gowracaysana waa inuu hal sano dhammaysto ama wiilka dhacsado waa shuruuddii xagga aanu ku soo qaadanay wa aqaluhaa ugu yaraan waqlasha waxaa ugu yar shaatun neef ariya ugu yar can kulli mawluudin caruur kasta oo la dhalo ugu yaraan waa hal neef oo ari ah walafdalu sida fadli badan dabxu shaatayni laba neef oo ariya gowracoodii ayaa fadli badan cani dakar wiilka in laga gowraco waxaa fiican laba neef oo ari ah wa shaatin neef ariyana laga gowraco hal neef oo ariya cani ilunhaa gabadhiina waxaa fadli badan hal neef in loo gowraco wiilkiina laba neef loo gowraco ayaa fadli badan wayadbahu qofku wuu kariyaa haa waqlashi bixulwin shay macaan inuu ku kariyo ayaa sunno ah hilibka wax macaan inuu ku kariyo waa tafaa'ulan bixalaawati akhlaaqihi waxaa la tafaa'uli oo la sama saarsan caruurka dabeecaddiisu inay macaanaan doonto dabeecad macaan oo wanaagsan inuu yeelan doono walaa yagsiru ma jebiyo cadmahaa waqlasha lafteedana ma jebiyo sida sunnada ah hadduu jebiyana kuma dembaabayo neefkii waqlasha ahaa sida fiican oo fadliga badan lafihiisa inaan la jejebin wey hadduu lacalla laakiin jebiyo waa khilaafu sunna laakiin kuma dembaabin biqadri اlimkaan suurtagalka qadarkeeda lafaha ma jejebinayo intii suurtagal ah wuxuu iska ilaalin lafaha waqlasha inuu jebiyo wa bachuhaa diriddeeda waqlasha in loo diro lilfuqaraa dadka fuqarada ah ee masaakiinta in loo diro fii amaakinihim boosaskooda iyo guryaha ay degan yihiin in loogu diro hilibka ayaa axabu la jacayl badan yahoo fiican min nidaa'ihim fuqarada u yeeriddoodiina laga jacayl badan yahoo ilayhaa waqlasha loogu yeero dadkii in loo yeero masaakiinta ahaa guriga ay yimaadaan oo guriga loogu diyaariyo waxaa ka fiican oo ka fadli badan in guryahooda loogu geeyo guryahooda in lagu geeyo sidaasaa fadli badan wاlmukhaadabu bihaa man talzamhu nafaqat allah subxaanaه wa tacaala